barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban efemyada geeska afrika iyo weliba mawjado kale
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha maarso waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjir
qodobadaan idiin haynona waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ku saabsan doodaha la xidhiidha jacaylka iyo jiritaankiisa dadka had isaga doodan jacaylku jiro waxay ku halqabsamaan amaba daliil ka dhigtaan qalbiyada isjeclaada haddana waxaad arkaysaa dad qurux isku xulanayoo leh waa waan ka helay haddana waxaa lagu odhaya laba qis jecel isma helaan wa dhalanteed xaqiiqiyan
hiba mahad oo barnaamijka qayb gelaysa ayaa iyadoo jacaylku waa dubdhexaadka nolosha walaal walahi anigu heesaha iskuma fiicnin laakiin waxaa jira heeso badan oo aada u jecelahay ay ka mid tahay heesta cabdirsaaq muqaari heesta waxaan jecelahay zaynab ciidee qaada islaaba haddii aan jecel jirin adduunyadu ma joogteen haddii aan jecel jirin jaar lama ahaadeen haddii aan jecel jirin adduunyadu ma joogteen dhinacii heesaha laftooda ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka kalqashada naftaydu ma ka baaxinaysana faranjaara weeyo dawadiisa haysaye
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaa barnaamijka dhallinyarada maanta balse marka hore warkii dunida xogayaha gaashaandhiga ee dalka maraykanka ash carter ayaa sheegay in ciidamada maraykanku ay dileen cabdiraxmaan mustafa al qaduuli oo ahaa wasiirkii maaliyadda ee ururka isas sidoo kalena wuxuu mas-uul ka ahaa howlgallada ururkaasi dhinaca dibadda xogayaha difaac ayaa sheegay inay u ugaadhsan doonaan xubnaha wasiirada ee ururka isis ka tirsan ash carter ma uusan sheegin halka ay ku dileen mas-uulka inay tahay ciraaq ama syriya iyo sidoo kale in lagu dilay weer xagga cirka ama howlgal gaar ah oo la qaaday xerlaaliyaasha dalka biljam ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen saddex qof kadib howlgallo ka dhan ah argagixisada oo laamaha ammaanku ay ka sameeyeen magaalada brussels mas-uuliyiinta ayaa sheegay in howlgalkani ka dhashay kadib markii khamiistii la xidhay nin u dhashay dalka faransiiska oo loo tuhmeeyo in uu qorsheynayey weeraro cusub
waa tahay halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaynala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjir
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa sheeko ku saabsan tolow jacaylku ma jira waa dabcan doodo kala duwan iyo aragtiyo kala duwan ayaad ka qabtaan qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa barnaamijka inagala qaybgeli doona waxayna kala joogaan jarmalka norway iyo hargeysa marka hore aan ka codsado qof walba inuu magaciisa inoogu bilaabo ah aniga waxaa la dhahaa bashiir cusmaan maxamed bashiir cismaan maxamed saki jarmalka jooga magacaygu waxa weeye seki bare warsame oo ku nool wadanka jarmalka ha walaalo magacaygu waa hiba mahad maxamuud waxaan joogaa magaalada hargeysa somaliland marka waan iska bilaabanaynaa waxaa jira dood badan waxaynu aragnaa heesihii ugu badnaa dhinaca jacaylkaay ku saabsan yihiin dadka qaarkoodba waxay dood ka muujiyaan jacaylku ma jira mise ma jiro hiibaan ku horreysiinayaa hiiboy haddii lagu weydiin lahaa su-aasha maxaad kaga jawaabi lahayd jacaylku ma jira mise ma jiro walaal waxaan kaga jawaabayaa su-aashaas jacaylku wuu jiraa maxaad ku caddaynay
wallahi waxyaaba badan baa horta lagu cadayn karaa waxaan odhan karaa marka koowaad adduunyadan aynu joogno waxay ku dhisan tahay jacayl haddaan jacayl jirin adduunyadu maba jirteenba si guud waxaynu ka hadlaynaa waynu u geli doonaa faahfaahintiisa laakiin kaa guud aad sheegtay un baynu ku jiraa bal saaxiibada kalena horta ra'yigooda aan weydiiyo aan kuusoo noqon doonaa difaacaaga haddaan norway aadana bal aragtidaada iyo jacaylka anigu jacaylka wa waxaan la qabaa ra'yiga hibo oo waayo maxaa la yihahdaa jacaylka adduunyada imika haddaynan camal falan oo ilaahay aynan jeclaanin imika aakhiro janno ma helino haddii waalidkeedna jeclayn maynan nolol maynan soo korneen haddaynan lamaana jeclayn ubad iyo carruur iyo nolol maynan heleen hiboy haddii lagu yidhaahdo maxaa oo kale jacaylka maxaad ku garataa maxaa keena maxaa lagu caddayn karaa inuu jiro ama muxuu muhiim u yahay maxaa dadka ugu jawaabi lahayd Een, walaal waxaan ugu jawaabi lahaa horta een, jacayl wax kasta oo een, qofka biniaadamka uu doonayo een, waxa waxa waxa een, xukumo waa jacaylka weeyaan Een, jacaylku waa waxaan ku ku jeclaysiinaya inaad shay markii aad macna ku kala dooran karto cuntada aad cunayso shayna aanad jeclayn shayna aad jeceshahay ee dadka biniaadamka waxyaaba badan ay ku kala duwan yihiin marka jacaylku waa wax jiro weeyaan een, qof kastoo biniaadan ah inta noloshiisa een, een, uu jiro ama uu soo maray kolley wax uu jeclaaday waxay doonaan ha ahaadaan waa laga yaaba dadka qaar kalarada inay inay een, inay jecel yihiin casaanka oo kale waa laga yaaba qof inuu jecel yahay qofna inaanu jeclayn marka jacaylku een, aniga waxay la tahay waa wax jira dad badan adduunka jiraana ay een, aaminsan yihiin inuu jacaylku uu jiro waan gartay n haatanna waxaa khadka inagu soo biiray cabdirasaaq teera oo ku sugan magaalada hargeysa beriga hore n dhinaca jacaylka ugu badnaa oo xataa buwaag jacaylkaa waa qori jiray n waxaan filaya dad badan dhinaca saxaafadda keliya inay ku yaqaaniin n cabdirasaaq soo dhawo horta marka hore bandhaba ismail aad baa umahadsantihin waan gartay n waxaanu isweydiinaynay jacaylku ma jiraa mise ma jiro meelo kala duwanna waa lagaa dhegaysanayaa yurub iyo halka aad joogtidba maxaad ugu jawaabi lahayd dadka run ahaan xaqiiqada marka loo soo noqdo waaqiciga iyo waxa dhabta tahay xaqiiqiyan waxaan qabaa anigu anoo wax badan ka sameeyey saad sheegtay wax badan ka qoray marakii iyo dhal- een, dhalinyaronimadiina naanay salo kula baxay aan aaminsanahay maanta ee aragna u ahay in gebi ahaanba jacaylku yahay dhalanteed alla kama jiraan marka maxaad ula jeedaa waan sababeynayaa run ahaan haye waxaan aminsanahay inuu yahay in sahlaya dhalinyarada maxay tahay een, dhalanteed ku habeeya een, waxyaabo fara badan kala wax yeelayn kara rasmigee run ahaan jiraana fara badan yahay run ahaantii waalidka oo kale iyo ubadkiisa waa jacayl een, kan lamaane haya waa tii rabiweyne lahaa waxaana dhex dhigna amawada tan waa raxma Marka- mashaya jacayl marka waxaad leedahay jacaylka hala kala Marka- saa ha jacaylka hala kala saaraad leedahay oo kii waalidka iyo kii lamaanaha iyo kii kale hala kala saar saaro jacaylkan loo yaqaano ma aha waa dhalanteed kan dadku inta badan ku heesaan oo meelaha lala marmaro ha kan heesaha ee maxay tahay waad aragtay inuu dhalanteed yahay waxaa kuu cadaynaysaa dada fanaan oo xataa aan is aqoon xataa aan is arag waa hees abwaan sameeyey isu qaadaya waa jilidba waa matalaad jacaylka een, xaqiiqiyan jirtay heesaha loo qaaday suugaanta lagu xafiro waxa alle kama jiraan weeye run ahaana waayo een, waxaan aaminsanahay aan usoo jeedin lahaa dhalinyarada inaan wakti ku lumin waan kugu soo noqonayaa khadka igu jir n haddaan aado n is- i- norway n bal iga warran maxaa kaaga baxay haddii cabdisaqiiri jacaylka hala kala saaro kan waalidka iyo marka halkaa la iska dhigo iyo lamaanaha iyo waxaa jacaylkan kale waa dhalanteed iyo jilid jam- cabdirasaaq fikirkiisa jacaylku waa jiraa mana jiro wey marka macnuhu waxa weeyaan cabdirasaaq inuu ku adkaysan lahaa jacaylka ma jiro hadduu la- waa la kala maxaa loo kala saaraya jacaylka waa jiraa ama ma jiro weeyaan su-aashu maaha in leedo ha la kala saar saar ama ha leeya kana waa badh macni bak- waxa weeyaan baktiga waa fulisan cabaa baktiga ma cuno laakiin hadduu kala yarar saare oo uu yidhi aragtidaas laftigeeda haddaad yara eegtid suuragal ma tahay in la yidhaahdo ha la kala saarsaaro
suuragal suuragal wa- fikriyan waa laga yaabaa in suuragal laakiin macnaha wuu waa la arkay jacayl waa la arkay practical dad u dhintay baa la arkay dad u xanuunsan baa la arkay dad is- isjecel baa la arkay dad macni qofka haddaan jecleen ba qof dhan reerkiisa kama yimaadeen ogow waan dhan baa gartay reerkiisii kaaga yimaadeen laba qof oo dhan baa gooni isula baxay macni faamiladoo dhan bay ka tageen meel bay isla degeen faamil bay sameeyeen haddaan isjecleen sidee waxaas u dhacayaan waayo bal sakin aan weydiiyey saki aduma la qabtaa haddii aan fekerkayga ku darsado waxay ila tahay waxa weeyaan run ahaantii jacaylka waa la kala saari karaa waxa weeye waa la kala waxyaabo siyaabo fara badan baa loo abla ablayn karaa ama waxa weeye loo qaybin karaa run ahaantii haddii aan usoo noqdo qodobkan waxa weeye dadku inta badan ka hadlaan ee waxa weeye ka dhex dhaca laba qof ama inan iyo gabadh een, dhex maraa wuxuu ila yahay run ahaantii waxaa jira waxyaabo badan oo dadku isku khaldaan oo ay ka mid tahay xiisaha iyo jacaylka xiisuhu waa wax wakti qaata kadibna waktigii soo afgo-a ama waxa weeye waktigii markuu dhammaado waxa weeye halkiisii ku joogsama jacaylkuna waa wax su- waxa weeye jiri kara oo waxa weeye muddo dheer xitaa laga yaabo qofkii hadduu dhinto oo waxa weeye noloshii uu waxa weeye god galo in waxa weeye jacaylkiisii qofkii kale uu hayo waxa weeye dee aanu kasii goyn moogti waan gartay marka marka waxaan aaminsanahay jacaylka waa la kala saari karaa waxa weeye siyaabo badanna waa loo dhigi karaa qof walbina sibuu u qaadi karaa ama sibay ula muuqan kartaa laakiinse waxa muhiimadu tahay oo su-aashu gebi ahaanteed waxa weeye aan kusoo koobaya inuu jacaylku jiro aanna la dafiri karin laiskana indhisaabi karin waayo diinteennaaba sheegtay dee waan gartay n hibo xiisaha iyo kalgacalka iyo jacaylka laftigiisa in la kala saarsaaraa maxaa kaaga baxay Een, horta walaalo xiisahu anigu waxaan aaminsanahay waa waxa keenaya jacaylka marka hore waxaa laga yaabaa laba qof haddii ay saarkaan ee xiise isku arkaan dabeetana ee xiisihii uu sii socdo waxa waxa ka imanaya waa jacayl jacaylka weeyaan labada qof waxa ay ku wada joogi karaan jacaylka wixii burburinayay iyo in hadhowto le dhalinyaro badan intay isjeclaadaan dabeetana een, aa- aanay jacaylkii aanay sii wadi karin waxa waxyaabo badan baa ka qayb qaadanaya oo ay kamid tahay moogta xidhiig joogto oon jirin een, ay waxyaabo kale oo badan ay kamid yihiin marka cabdirasaaq markii uu lahaa tan lamaanaha iyo tawaalidka ha la kala saaro anigu waxaan aaminsanahay jacaylka marka koowaad laba qof oo lamaanaha haddii uu ka yimid dee kuwaasun weyaan kuwa waalid hadhowtoo la noqonaya caruurnimo sii dhalaya bulshadana dee ay ku dhex jira marka In- jacaylku markasta waxa uu ka yimaada waxa weeyaan waa lamaanaha lamaanahaas ba hadhowtoo la qoys saqda qoyska carruurta sii dhalaan marka Hi- saasaan aaminsan marka jacaylku waxa weeyaan ilaa iyo xaawiyo aadanna wuu soo jiray Een, ya waan gartay n su-aal yar koobad ku weydiiyo n Ah.
ma jiraa jacayl jilid ah oo laga yaabo laba fanaan oo iska heesaya halkaasoo kale maantao dhan waan ku jeclay waan ku jeclay anaan dhaafisiisanayn masraxaas iyo heestaa laysu qaadayo
waa taasi waxay ku xidhan tahay fanaaniintu iyagu fariin bay gudbinayaan oo qofka heestaa loo dhiibay heestaas ayuu dadka uu qaaday marka macnaheedu maaha inuu qofki isagii heesta qaadayay ama wixii fanaankii een, gudbinayay een, fankii inuu isagii jacayl hayo isaga fanaan weeyaan shaqadiisi waxa weeyaan inuu dadka gaadhsiiyo marka jacaylku dee midhaha uu isticmaalayo iyo dad isjecel wuu u heesi karaa laakiin qasab maaha inuu qofkii heesaya ama een, labadii fanaaneed heesta isku qaadayay inay iyagu isjecel yihiin ilaa iya- taa fanaannimada laftirkeeda waa xirkad weeyaan moogtahay waan gartay hadalkaaga waa cadiya n cabdirasaaq waxaad moodaa in aad lagaaga hor yimi n dooda maxaa kaaga baxay haddaad soo qaato ismaaciilo waxaad moodaa weli inay isku khaldan tahay courtship ama shukaasigii iyo jacaylkii yacni maxaatoy waa wadiiqo loo maraan aaminsanahay xiisaha keelitaanka waaya mahmaha soomaalida dib haddaad u raacdo inantu kun bay la sheekaysataa kowna way ka raacdaa da ku darso maxaatoy ma jiro qof ku kooban qof oo dhalinyaro markaad eegto een, qofba qofba qof baa ku- ee, marka laga hadlayo ee, dhalinyarada iyo shukaansiga iyo waxaas marka jacaylka iyo shukaansiga ba isku khaldan xiisi iyo xaqiiqiga isku kala khaldan haddii jacayl jiro oo loo dhindhintay soo dib u xasuuso waxaa lagu oranaya cilmi bau dhintay leeliya qays bau godgolay iyo cantar iyo heblaayo kala la godgalay markaad eegto waa reer markaad xitaa katay intagooda eegto yani adduweynaha oo dhan ay ka noqonayaan cantar iyo cilmi iyo macnaha waa fara ku tiris waa dhaanto ciidina ma dhimato ha ha mid- anigu waxaan aaminsanahay dhintanahay jiro waa kaa ilaahay sheegay lamaanaa dhex dhigay yidhi mawadatan waraxma baan dhex dhignaa kaa een, ee, ilmaha iyo idin ka dhexeeya oo haddaad tusaale soo qaato maxay tahay dugaanta laftirkooda ay si raacayaan u noqdo een, hees ka mid a heesaha kiisa xajaada allahu naxariistee qaadada waxaa ka mid ahayd ereyo ku jiray kaa bogsanayaa sidii beer wax dhalaybaa late habay saan yani ka rasmiga ah waa kaa waalidka weyne lamaanaha dhexdiga waan gartay oo dhan waa daante waa kaa inanta kun bay la sheekaystaa kowna way ka raacdaa waa kaas dhalinyaro aragta waan kaa helay hibaan ku noqonaya hiboy een, sida cabdirasaaq oo kale doodiisa waxaan iga soo dhex baxday wuxuu leeyahay haddii jacaylku uu yahay wax jira een, marka laga saaro kan qoyskii wuxuu ka hadlayaa kan kale inta badan wuxuu leeyahay een, waxaynu maqlay dad kooban oo la tilmaamo inay u dhinteen caashaqa een, wuxuu leeyahay maxaa loo arki waaya dadka inta ugu badanna caashaq baa haya maxaa dad badan oo kale xilligan loo arki waayo u dhintay caashaqa
horta walaal een, cabdirasaaq su-aashiisa haddaan ka jo- een- een- een- een aan ka jawaabo waxa weeyaan marka koowaad een, dad badan oo waxaa jira jacayl hayo oo jacayl u dhinto laakiin aan warkoogina soo gaadhin marka macnaheedu maaha saddex ama laba qof oo bulshada een, ku jirtay oo adduunka dee maogtahay dad badan ay- ay ay warbaahinta la geliya ama suugaan badan ee kasoo baxday ayaa jacaylkooga le aniga laftigeyga hadaad weydiso asxaab badan oon leeyahay waxaa jirta oo wax jecel oo ilaa maantadaa wax jecel haye Een, jacaylka iyo dhishkukaasiguna walaal way way kala duwan yihiin in qofku toban qof la sheekaysto ama uu boqol qof la sheekaysto qof keliyana hadhow tole inantu ay ka raacayso labadaas waa laba arin oo aada u kala duwan sababto waxay ku xidhan tahay inantu iyadu wa- ina- su-aasha meesha taale waxa weya qofku wax ma jeclaan karaa ama jacayl ma jira jacaylka wuu jiraa inaad dad badan aad la sheekaysato ama dad badan ay kugu xeeran yihiin ama hadhow midaad ka raacayso taas waa arrin kale waa topic kale oo u furan discussion laakiin jacaylka wuu jiraa jacaylku waa wax jira jacaylku waa wax qofka biniaadamka ku dhaca nolosha dhan baa jacayl ku tiirsan dad badan qofka biniaadamka waxaa laga yaaba macala qofka keliya uu guursanayo inanta qofka ay ka raacayso intaasoo nin waxaa laga yaaba inaa jacayl ay ku raacday ee kuwa kalea jacayl aanay uhayn ay kaga tagtay waan garta ku soo noqonayaa n hibay n waxaan u tegayaa n zaki oo dalka n jarmalka jooga n zakiyow waad maqlaysay halka ay wax marayaan miyaw horta miyar haddaan dib ugu noqdo waxa weeye waxaan isku dayi lahaa marka koowaad bal inaan si yaroo waxa weeye kooban u qeexo kelmadda ama waxa ay la muuqato inuu jacaylku yahay run ahaantii jacaylku waa dareen ama waxa weeye waa dareen mideeya laba qalbi oo isdoonaya labadaa qalbi waxay noqon karaan wiil iyo gabadh waxay noqon karaan bahaayin xitaa way noqon karaan maogtahay qalbiyadu laakiinse waxa weeyaan waxaan aaminsanahay wuxuu midaynayaa laba qof ama waxa weeye haddii aan xagga kale u dhigo bini aadanka aan u dhigo laba dhalinyaro ah haddaan tusaale ahaan usoo qaato waxaa habboon dhanka istixgelinta waxa habboon isku tiirsanaanta waxa habboon isweheshiga yacni sad saddexdaa wax waxa weeye haddii jacaylku helo waxaan aaminsanahay waa dhidibadiisii wuuna taagmaya Waan gartay.
waxa weeye guriguna dee haddii aanu afar dhidib lahayn ma istaago marka waxaa iiga baxay oo aan kusoo koobi lahaa dadku markay isjeclaadaan kadib waxa weeye wuu dumaa wuxuuna ku dumaa waxa weeyaan sidii loo taagay ama sidii loo dhisay ama seeskii laga bilaabay baa qalloocma ama waxa weeye guriga dee injineer wanaagsan haddaanu dhisin waxaa laga yaabaa in guriga foomkiisu uu xumaado marka jacaylka laftiisa haddii aan qof wanaagsani dhisin waxaan aaminsanahay inaanu si fiican u soconayn marka waxaan jeclaan lahaa dadku inay in injineer wanaagsan waxaa soo jeedinaya injineer wanaagsan loo dhiibto hadalkaagu waa cad yahay zakiyo En, waxaan ku noqonayaa dalka en, eh, norway en, dhegeystaha nagala soo hadlayay En, may maqashaa waxaan filayaa dhegeystaha ku sugan dalka norway in uu khadku ka maqan yahay waan ku noqon doonaa dabcan En, cabdirasaaq baan u tagaya cabdirasaaqow gebagabadii baynu joognaa En, bal sugaan badan adigu dhinaca caashaqa dee waa caan baad ku ahayd waayo dhano buwaag baad ka qortay oo waxyaabo badan baad ka samaysay En, heesaha dhinaca jacaylka ee kusoo jiita maxaa aad aad u xiisaysaa intaan heesta u gudbin hal kelmad aan ku tarsado dadka had iyo jeer u dooda in jacayl ku jiro waxay ku halqabsadaan amaba daliilu ka dhigtaan qalbiyada isjeclaada haddana waxaad arkaysaa dad qurux isku xulanayoo leh qofka waan ka helay haddana waxa lagu odhaya laba isjecel isma helaan waa dhalanteed xaqiiqiyan heesaha haddaan usoo socdo heesi waa madadaala waxaan ka helaa heesaha saare axmed heesay qaadoo tidhaahda haddii beerku qaybsamo baan adig kusiin lahaa mahayga bidixdana waan kuu bedeli lahaa ma ku yar luuqayn lahayd bal noogu yar luuqee annagii dhegeystayaashaba hadduu beerku qaybsamo barbaan adig ku siin lahaa wadnahayga bidixdana waan ku bedeli lahaa codkaaga aad buu wanaagsan yahay inaad sii waday ba ahayd bal bal waxaan u tegi doonaa en, hibaan u tegi doonaa hibay adiga dhinaca heesaasaa isku tihin walaal walahi anigu heesaha iskuma fiicnin laakiin waxaa jira heeso badan oo aada u jecelahay ay kamid tahay heesta cabdirasaaq buqaari heesta waxaan jecelahay zaynab ceega ay qaaday tilaada haddii aanu jecel jirin adduunyadu ma joogteen bal intaa inoogu yar luuqee in yar codkaaga
haddii aan jacayl jirin jaar lama ahaadeen haddii aan jacayl jirin adduunyadu ma joogteen waaw waaw dee maba lagu yidhi ma maad xagga heesaha bilaa musiga ah kusii socoti aad baa codkaagu wanaagsan yahay yahay maime aad buu wanaagsan yahay codkaagu En, waxaan u noqon doonaa bal zaki baan odhan doonaa isagana En, adigu zakiyo si dhinaca heesaasaa isku tihin
aad baad mahadsantaa ismaaciil niyo anagu heesaas kuma wanaagsanin laakiinse xagga maansooyinka iyo eh, waxa weeye suugaanta gabayada iyo waxa noocaas ah eh, waan ka helaa aad iyo aad waana akriyaa inta badan Eh, waxaan ka helaa oo aan xasuustaa dugsigii dhexaan umalanaya mise dugsigii ho- hoose ma xasuusta laakiin dugsigii dhexaan umalanaya waa lagu dhigi jiray hees uu hadraawi wa- maanse uu hadraawi leeyahay oo la odhan jiray jeegaan haye maxaad bal iyana iyadan isku furanaysaa maxaa ka mid a eryadeed yow kuma luuqeyn karayo laakiinse waan akriyaya un de sidaa waxa weeye codkayga mala xagga carabida iyo qur-aankaa ku wanaagsan ee heesaa kuma wanaagsan haye sheegaanta badatee cirka lagu dhexoore dayaxoo dhammayso dhulka dacal ku haysto qoraxdoo dhacayso dhiganaysa baallaha dhudda dheer ku midatee waxaan weli dhafoorada dhabanada la haystaa heegadan dhaqaaq joog waxay deeli socotoba soo caana dhuratee kugu qabatay deegee dhamidaa tin iyo cidhib kugu dherarsanayse tan kalena u dhaaftee dhiiggayga socodkiyo dhaqdhaqaaq u diiday aad bay u aad bay u wanaagsan tahay maanse qurux badan baad soo qabatay aad bay umahadsantihiin saaxiibada kala duwan ee daafaha dunida ku kala sugan ee barnaamijka ka qaybgelayay aad baa umahadsantihiin aad iyo aad baan Adigaa mudan.
salaamaya guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa inaga eeg barnaamijkeenii madasha dhallinyarada toddobaadkanna waxaynu kaga hadlaynay jacaylku inuu jiro iyo inaanu jirin dabcan waa dood aad u dheer oo falanqaynteedu ay dhinacyo kala duwan u baahan tahay hase ahaatee qaar ka mida dhegeystayaasha ayaa aragtiyaha ay ka qabaan ka muujinayay inta aynu mar kale barnaamijkan lamida ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh waan gartay aad bay mahadsan yihiin dhegeystayaasha kala duwan ee nagala qaybgelayay haaruuna waxaan filayaa dhegeystayaashu doodo kala duwan ayay ka muujiyeen oo weliba inkastoo laakiin ay jirto dee aragtiyo aada u ballaadhan oo mawduucu intaa iyo in ka badan buu u baahan yahay haddana dhallinyaradani wixii fikradooda imaankooda ku jira ayay dhiibteen bal inta aynaanu gelin dhinacii heesaha maxamed cabdi sandheere ayaa haatan oo dhinaca farsamada noo qaabilsanaa ayaa haatan istuudiyaha nagu soo biiray En, maxamed waxaan jecelahay bal barnaamijka oo dhegeysanaysa waan dhegeysanayaa haa ismaaciil maxaa kaaga baxay dadku waxay odhanayaan maxamed waa farsamada joogay maxaa istuudiyaha soo keenay Ma- ma jacaylku- ma- ma jacaylku ka ahaan waayey baa la odhanaya.
ayay deme iska muuqataaba in jacaylkaad leerhaysid mar haddaad intaad farsamadii ka timi aad stuudiyi timi Ah, waxaan idhi, bal ismaaciil eh, in badan buu su-aalo weydiiyey in badan buu dadka u sharxay waxa uu jecelka yahay dhegeystayaasheenna uu weydiiyey bal waxaad ku taageeri karto ku taageer adoo farahay taagayo maaragtay ayaa waxaan ku arkay marka maxaad ii haysaa su-aal n jacaylka adigu dood waxay ka taaganay jacaylku ma jira mise ma jiro waan gartay haddii adi su-aashaa lagu weydiin lahaa maxaad uga jawaabi lahayd wuu jiraa
maxaad tusaale usoo qaadan lahayd dee waa tan maxaa ruuxa mashquuliya ee wareeriya ee haye waktiga ka lumiya haye anuu garan maayo haye marka inuu jiro halkaa baan- ayaan kala soo dhex baxay En, dhinaca carabidaad aad u akhridaa oo soceen masarna waqti badan baad ku noolaan jirtay meelo kale oo carbeed carabta laftigooduna waxay ka mid tahay meelaha aadka dee dhinaca jacaylka ugu heesha dheer ee welibana heesaha iyo gabayada iyo dee waynu garanayna waan gartay iyaga bal badweyntoodaasay tahay wallaahi ismaaciilow horta jacaylkayga anuu dhinaca kubadda iyo dhallinyarnimada iyo firfircoonida u badnaa ee buwaagta carabta ee jacayl ku saabsan aad uma akhriyi jirin laakiin niman la sheego la idhaahdo cantar bin shadaad iyo dee qays iyo leyli iyo inaga heeseenayba ka buuxaanba haye raggaasaa hogaamiyaalka ahaa haye maraan dhegeysanayay abwaan hadraawina wuxuu yidhi anuu jacaylka in badan baan ka sameeyey maanso haye hase yeeshee markaa raggaa carbeed la eego haye raggaas waa iyagu way ku talax tageen baalka haye oo ha- meel waxay kala dhaceen qarar aad iyo aad aad iyo aad.
marka waxaan keliya rabaa inaan tilmaamo waxa weeyaan eh, soomaalidu waxay yidhaahdaan eh, jacaylka marka laga hadlayo dee waa wax dadka indha tira oo dhibaata ay u gaadho xitaa innaga qisooyin caynkaas waynu leenahoo cilmi boodhari baa la yidhahdaa wuu dhintay laakiin waxa isweydiinta waxa weeyaan jacaylku ma leeyahay dhammaad
dhammaad wuu leeyahay eh, waxaa- waxaa leeyahay weji cusub buu leeyahay dhammaad cusub.
ma leh yaan odhanaya waa garta oo carabtaada jacaylku iminka ka hadlaysa waa qaarkood waxay yidhahdaan haye Eh, markay xa- eh, micnaha qofka ra- ragga iyo dumarka isguursadaan micnaha iyagoo soo jecel markay isguursadaan waxay yidhahdaan azawaaj maqbarat alxub haye marka guurku waa qabrigii jacaylkii hore usoo jiray anu kuma raacsanin laakiin waa aragti jirta aad baad u mahadsantahay maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada noo joogay dhegaystayaal inta aynaanu gelin dhinacii heesaha dabcan xilligan oo kale aad naga filayseen aan qodobadii wararka dunida ugu ro- eh, doorka roona aan idin kormaro xeer ilaaliyaasha dalka biljam ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen saddex qof kadib howlgallo ka dhan ah argagixisada oo laamaha ammaanku ay ka sameeyeen magaalada brussels mas-uuliyiinta ayaa sheegay in howlgalkani ka dhashay kadib markii khamiistii la xidhay nin u dhashay dalka faransiiska oo loo tuhmayo inuu qorsheynayay weeraro cusub xogayaha difaaca maraykanka ashton carter ayaa isna sheegay in ciidamada maraykanku ay dileen cabdiraxmaan mustafa al qaduli oo ahaa wasiirka maaliyadda ee i c sidoo kalena wuxuu mas-uul ka ahaa howlgallada ururkaas ee dibadda xogayaha difaaca ayaa sheegay inay ugaadhsan doonaan xubnaha wasiirada ee ururka isis carter muu sheegin halka ay ku dileen mas-uulkan in ay tahay ciraaq ama syria iyo sidoo kale in lagu dilay weerar xagga cirka ah ama howlgal gaar ah waan gartay haatanna waa dhinacii heesaha hees ay ku luuqayso fanaanada yurub genyo ee ka tirsan xidigaha geeska deg deg iyo kaalay
Doqii naftaydo adigan adigan ku doorto kuma day karaayo dadkan kuugu jecelaye Doqii naftaydo adigan adigan ku doorto kuma day karaayo dadkan kuugu jecelahay damqashada naftaydu ma kabaaxinaysana darankaara weeyo dawadiisa haysaye damqashada naftaydu ma kabaaxinaysana darankaara weeyo dawadiisa haysaye dama iyo jacaylba isku keendilay degdegi igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay dama iyo jacaylba isku keendilay degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay doonistii hankaygow anigaad anigaad ideeqdo kuma diidi karayo dhaban kuugu diranahay doonistii hankaygow anigaad anigaad ideeqdo kuma diidi karayo dhaban kuugu diranahay dacanimada dhexdeena dabarigu adkayso waanigan darada dadka uga irdhoobe dacanimada dhexdeena dabarigu adkayso waanigan darada dadka uga irdhoobe
codkaasi yurub geenya wuxuu gabagaboy idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haaruun macruuf iyo anuu ismaaciil xuseen farjar ayaad la socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayn waxaan kaga tegaynaa heestaas yurub genyo
degdeg igu kaalay dama ii jacaylba isku keendilay degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay dama ii jacaylba isku keendilay degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay degdeg igu kaalay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.